أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحaaبه أجمعين أما بعد waxaan soo haynay تfsiiru suuraة النuur casharkeena wuxuu ka bilaabmayaa aayadda soddon iyo labaad ee suuradda ka mid ah qaala tacaalى alla wuxuu yidhi وأnkixu الأyaama minkm والصاalixiina min cibaadiكm وإmaaئikm waankixuu u guuriya oo u nikaaxiya al ayaamaa kuwa aan xaasaska lahayn rag iyo dumar waxay ahaadaan minkum xaal ay idinka idinka mid yihiin kuwiina xorta ah wasaalixiina iyo kuwa suusuuban u guuriya min cibaadikum addoommadiina xaal ay yihiin wa imaa-ikum iyo addoomihiina gabdhaha xaal ay yihiinna u guuriya in yakuunuu haddii ay ahaadaan fuqaraaa kuwo fuqara'a oo sabool ah yugnihim ullahu alla deeqsiiye oo u waasiciye oo kuwa markaa aqniye ah oo waxaysto ka yeele alle min fadlihi fadligiisa xaggiisa uga waasiciye wallaahu alle waasicun mid fadligiisu waasac yahay waaye caliimun ogaal badan aayaddan allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay cifadii axkaamtii waxaan ku dhex jirnay sina qoyska ugu tacalluqday mujtamacana ku tacalluqday cifada iyo dhowrsanaantana ka hadlaysay marka cifada zina laga dhowrsanaado iyo xumaan in laga dhowrsanaado asbaabta lagu dhowrsado guurkaa ka mid ah aayaddan marka rabbi subxaanahu wa tacaala guurka ayuu ku tirtirsiinayaa gabdhihii in loo guuriyo addoommada in loo guuriyo hadday wanaagsan yihiin addoomaha gabdhaha sidoo kale iyaguna in loo guuriyo oo guurku marka uu noqdo dariiqo ama wasiilo looga hortago qofku inuu zino iyo xumaan uu ku kaco marka alla wuxuu yidhi waankixuu u guuriya oo u nikaaxiya al ayaama ayaamaa waa jamcu ayim ayimna waxaa la yidhaahdaa qofka aan xaaska lahayn nin haddii uu yahay waa nin aan xaas lahayn naag hadday tahayna waa naag aan nin qabin macnaha sidaas weeyaan ama ha ahaadaan kuwa bikaaro ah oo aan weligoodba guur arkin oo doobab ah ama kuwa guur soo maray oo hadda laakiin aan guur ku dhex jirin waxay doonaanba ha noqdaan oo waxaa la yidhaahdaa yuqaalu fulaanatun ayimun waa garoob yacnii ama guur ma haysato un wahay idaa lam yakun lahaa zawjun haddii aynan nin lahayn bikran kaanat ow hayiban gabar ha ahaato bikaaro ah ama garoob ha ahaato marba haddaanay nin haysanin ayim ayaa la yidhaahdaa waaljamcu jamcuna waa ayaamaa weeyaan asalkana waa ayaayim ayuu ahaa ayaayim markuu ahaa qalbi ayaa lagu sameeyey oo ya-dii baa gadaal la geeyey markaasay ayaamaa ay noqotay ayb nin haddii uu yahayna waa un sidoo kale ayim un baa la yiraahdaa ayb marka aayadda xukunka fiqhiga ah ee laga qaadanayaa waxa ay tahay kuwa aan markaasi haweenka aan guur haysanin iyaga markaa yacnii aan la qabin ama gabar ha ahaada ha ahaato ama garoob ha ahaatee iyaga in la nikaaxinayo meeshaas marka waxaa laga qaadanaya inaysa iyagu isnikaaxi karin maxaa yeelay wa ankixuu u guuriyaa layidhi nikaaxiya ee ha nikaaxsadeen lama dhihin mar haddii ha nikaaxsadeen aan la dhihin gabadha arrinkeeda ama garoobta arrinteedu haddayba tahay qof dumara guurkeeda waxaa guurinaya un nin iyada markaa weli u ah waanaan soo marnay suuratu lbaqara waidaa طalaqtum الnisaءa fabalagna ajalahuna falaa tacduluuhuna an yankixna aswaajahuna idaa taraadaw baynahum bilmacruuf sababkay ku timidna inay ahayd macqil ibni yasaar oo walaashiis nin ku daray ay isfureen ciddadii dhammaatay mar labaaday inay isguursadaan damceen isagaa laga soo doonay gabadhii walaashiis ahayd waa diiday oo ninkii waa u diiday alla marka wuxuu leeyahay hadday iyagu israbaan u guuriya haddii marka garoo haweenta garoobka ah ay iyadu isguurin karto middaasi lama dheheen macqilow adiga guuri ilaa ilaa lama dheheen iyada ha isguurisaa la dhehi lahaa maadaama taa ay garoob tahay aayadduna ay iyada ku timid haween marka nikaax iyaga lama istiqlaali karaan keligoodna ma yeelan karaan iyaga waa un in la guuriyo laakiin gabadha iyo garoobku waxay ku kala duwan yihiin habka waa yacni weligu uu u weydiinayo guurka ilaa guurka in iyaga laga talageliyaa la rabaa in la jajuubo ma ahan oo iyada hadday nin kuf a la timaado ama odagu ou nin kuf ah u keeno iyadiibau la tashanayaa ma rabtaa marka iyada ridaheeda la helo waa guurinayaa weliga marka gabadha sida ridaha iyo raalli ahanshada looga raadiyo way ka duwan tahay garoobta gabadha iyada hadday iska aamusto xishood baa ku jiro hadday shib iska dhahdo iska aamusto macnaheedu inay ninka rabto waaye waana loo guurinayaa nebigana waa ka yidhi wa idnuhaa sumaatuhaa hadday laakiin garoob ay tahay hadalaa laga rabaa iyo dhawaaq oo iyadu markaa ninkaa makuu guuriyaa ii guuri inay tiraahdo oo amar ay bixiso albikratu tusta'dan wathayibu tusta'mar ayuu nebigu yihi sal alla ly slam gabadha bikaarada ah waa idin baa laga qaadanayaa garoobkana waa laga amar qaadanayaa amar iyo idin marka xoogaa amarkaa culus iyadu marka inay guuri dhahda maaha si kale looma guurin karo ayb meeshaa marka labaduba inay marka u baahan yihiin weli ayaa ka muuqanayo ayb marka caadada markaa xadiidku wathayibu tusta'mar ayaa soomaalidu qalad ay u fahmeen oo garoob inay iyada isguurin kartay ka fahmeen welina aynan u baahnayn markaasay waxay leeyihiin qofkan waa garoob garoob haddii ay tahay mar walba waxay u baahan tahay weligeeda inuu guuriyo ama aabaheed ama walaalkeed haddii aabuhu uunan joogin ilaa dadka yacni casabada sida ay u kala horreeyeen macruufka oo kutubta fiqhiga mashhuurka ku ah aayaddan marka waxaa laga qaadanayaa mar haddii al-ayaama la yihaha bikra iyo garoobna ay soo wada gelayaan naag un aan nin lahayn loo jeedo haddana ha la guuriyo la yidhi iyada inaysa isguuri karin xadiidka nabiga sal ll ly slamna wuxuu dhahayaa laa nikaaxa ilaa biwaliyin sideedaba nikaax ma ansaxayo weli la-aan ayuma mra'atin nakaxat bigayri idni waliyiha fanikaaxuhaa baailun fanikaaxuhaa baailun fanikaaxuhaa baailun nabigu saasuu yihi sal l slam naag kastoo ama haween kasta oo isguuriso iyada isnikaaxdo weligeeda la-aantiis nikaaxeedu waa baail waa baail waa baail marka mar haddii sharcigu baail ku xukumay saxiix lagama dhigi karo xataa haddii weligu uu gadaal raalli ka noqdo ee uu yidhaahdo raalli baan ku ahay ou dhaho waa in nikaaxa lagu celiyo un sababtu waxay tahay sharcigu nikaax uu baatil ka dhigay qof ogolaashihii saxiix ku noqon maayo arkaantii iyo shuruudihii waa maqan yihiin saasaana alimaamu shaafici uu qabaa weliba uu caddeeyey isaga uu ku nuxnuxsaday ayb marka alla wuxuu leeyahay wa ankixuu guuriya oo nikaaxiya al-ayaama kuwa nin la-aanta ah garoobada ama haweenka yacni aan la qabin gabar iyo garoob waxay doontaba ha ahaatee guuriya minkum xaal ay idinka idinka mid yihiin waa kuwa xorta ah ilaa addoommada gadaalay ka imaan doonaane minkum ay min axraari rijaalikum wa nisaa'ikum raggiina xortaa iyo naagihiina xorta ah ha loo nikaaxo oo raggiina hadda waa lagu saacidayaa haweenkiina iyaga amarkaaba gacanta looga hayaabo oo ninkaa unbaa markaa caqadka dhiibayo markay iyadu ogolaato wasaalixiina iyo kuwa suusuuban oo wanaagsanna u guuriya min cibaadikum addoommadiina xaal ay ka mid yihiin wa imaa-ikum iyo addoommada gabdhaha xaal ay ka mid yihiin kuwiina addoommada idiin ah marka wasaalixiina min cibaadikum salaaxa maxaa laga wadaa macna salaaxi hunaa aliimaan iimaankaa loo jeedaa marka addoonku hadduu mu'min yahay dhowrsibou rabaa u guuriya meeshaana marka waxaa laga qaatay addoonku inuusan guursan karin sayidkiisa idinkiisa la-aantiis marba haddii la leeyahay oo sayid ou markaa shaqo iyo wax ka rabo waa inuu isaga ka fasax qaataa isagana marka waa inuu u guuriyaa addoonkaas mar haddii marka salaax uu ku jiro iimaan uu leeyahay wa imaa-ikum iyo addoomihiinana u guuriya gabdhaha ah addoon gabar ah marka hadduu leeyahay qofku inuu markaa nin u guuriyo oo uu markaa dhowro si markaa iyadu cifo iyo dhowrsoonaan ay u hesho in yakuunuu haddii ay ahaadaan fuqaraaa kuwa aan waxba haysanin in yakuunuu fuqaraaa marka waa dadka xortaa lala hadlayaa dayle addoonku isaga wax maba haystee sayidkaa laga rabaa inuu markaa yacni biilkii iyo waxaa ka bixiyo in yakuunuu haddii ay ahaadaan kuwa aada guurinaysaan ee xorta ah fuqaraaa kuwa fuqara ah hadday ahaadaan yugnihim ullaahu alla u waasiciye min fadlihi fadligiisa xaggiisa uga waasiciye oo markaa haddiiba ay awood u leeyihiin nikaaxa xoogaa biil iyo waxna ay heli karaan iska shaqaysan karaan ciriiriba ha ku ahaadee wax ma haysataan oo hadda faqiir baad tihiin dartii nikaaxa uga teginina oo guursada taa marka ilaahay baa fadli idin siinayo guurka fadli iyo khayr unbaa lagu helayaay macnaha marka meesha ku jira sidaas waay nebiguna sala allahu calayhi wasalama ninkii waatuu u guuriyey gabadha gabadhii u timid ee isu soo hibeysay ee nebigu isagu markaa uunan raboonin waa kii nin meesha fadhiya saxaabada ka mid ahaa uu ku yihi rasuul allow ii guuri aniga haddii adiga aadan rabin waa tii marka nebigu u guuriyey maxaad haysataa la yihi waxba soo waayey ilaa markii dambe nebigu uu yihi iltamis walow khaataman min xadiidin war wax soo raadi faraanti bir aba ha ahaadee markii dambena waxba ma haya markuu yidhi waa kii ugu guuriyey qur-aanka uu yaqaanay inuu baro ama uu yacni ahlu qur-aannimadiisa darteed oo marka waa kii nebigu yidhi sal ll ly slam zawajnaakaha bimaa macaka min alqur'aan waxaan kugu darnay oo gabadhan aan kugu guurinay qur-aanka aada haysato yacni inaad barto qur-aanka ilaa qur-aanka bariddiisa anfa manfaco aada u weyn waaye ayb marka haddii qof faqiira guur ounan ka ansaxaynin nebigu uma guuriyeen salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhi ee dabcan markaa de qofka waxaa laga rabaa ugu yaraan inuu soo heli karo deynba ha ku ahaadee meherkana waa inuu keeni karo hadhow de wixii markaa daruuri ahna inuu markaa la imaan karo nafaqadii iyo waa laga rabaa hadday haweentu ugu sabrayso intuu wax ka helaya iyana waa iyaduna waa yeeli kartaa oo waa xaqeeda ayb meeshaa marka macnaha marka ku jira saas waay in yakuunuu haddii ay ahaadaan fuqaraaa fuqara haddii ay ahaadaan yugnihim ullahu alla u waasiciye min fadlihi fadligiisa uga waasiciye xaggiisa ayb marka faqiirku inuu guursan karo guurkiina in ilaahay kaalmo uu ku siinayo oo wusci iyo inuu ku helayo ayb haddii qofka nikaaxa awood uu u leeyahay shahwadiina markaa de ay markaa uu u baahan yahay shahwadiisii meel markaa uu ku banaysto uu u baahan yahay awooddii guurkana uu haysto dembi inuu ku dhacana uu ka baqayo guurkii markaa waxaa weeyaan waa ku waajibayaa si kale haddaynan noqonaynin oo amarka marka inuu amru wujuub noqdo ayaa markaa jirayso haddii uu iscelcelin karo awoodna uu u hayo waa sunno oo guurka dadkaa ku badanayo muslimiintaa ku badanaysa waa wax fiican ayb haddii marka aan de baa-a iyo wax qarash ah iyo meher midna aanu iska bixin karinna waa imaan doontaa haddii marka uu karo naftiisana aynan markaas rabin oo hadda shahwo kacsan aanay jirin awoodna uu u leeyahay inuu guursado cibaado inuu u tafaruqa ka fiican saana marka waa la yidhi waa haddii markaa tawaqaan iyo wax uunan ku jirin imaamu shaafici isaga saasuu yidhaahdaa wuxuuna yidhi waqad dakara allahu tacaala cabdan karamahu alla wuxuu sheegay addoon uu karaameeyey faqaala wuxuu yidhi wasayidan waxasuuran wanabiyan min asaalixiin walxasuuruna aladi laa ya'ti nnisaa waa kan aan naagaha u tegin maca alqudrati calayhi isagoo awoodo kaan naagaha u teginaa la dhahaa marka mar haddii ambiyadii nebi ka mida lagu ammaanay xasuurnimada wuxuu leeyahay oo cibaado uu u go-ay lagu ammaanay waa fiican tahay waxaa kaloo alla sheegay buu yidhi wadakara alqawaacida min annisaa'i haweenka guurka ka fadhiistay oo shahwa aynan hayninna waa la sheegay ha guursadaanna lama dhihin ayb walam yan ilaahay markaa yacni uma uguma unan yeelin walam yandibhunna ila nikaaxi guur iyo nikaax uguma unan yeelin markaa isaga wuxuu leeyahy haddii aynan jirin baahi awooddiiba ha lahaadee inuu iska daayo cibaado u tafaruqo yaa fiican saasuu imaamu shaafici u dhahayaa wallaahu alle waasicun weeyaan mid fadligiisu oo waasic yahay caliimun ogaal badan waayo alle ayb meeshaan marka qaar waxaa laga wariyey ana allaha tacaala wacada alghinaa binnikaax hina iyo hodantinimo alla ballan qaaday nikaaxuu ku ballan qaaday iyo wabitafaruqi labadaba haddii qofku ou xaas leeyahayna in ilaahay wax siinayo hadduu guursado gacantiisuna yar tahay inuu ilaahay wax siinayo wax ku deeqtoomo hadday kala tagaanna labada qof intay isku dhibtoodaan ama waxa kala heli waayaan oo kale ay kala tagaanna ilaahay inuu ghina iyo wax siinayo waa sheego wain yatafaraqaa yugni llaahu kula min sacatihi buuyii meeshaana ilaahay wuxuu yihi in yakunuu fuqaraaa yugnihim llahu min fadlihi marka nikaaxana waa lagu helaa ghinihii tafaruqa laftiisa haddii dan ay keento nin walba ilaahay meeshiisa wax waa ka siin karaa waana u ballan qaaday meeshaa marka sidaana waa la macneeyey walyastacfif aladiina laa yajiduuna nikaaxan xataa yugniyahum allahu min fadlih walyastacfif ha dhowrsadeen oo dhowrmitaan iyo cifo ha dalbeen aladiina kuwa laa yajiduuna aan helaynin nikaaxan qudrata nikaaxin nikaax awoodiis aan helaynin ha dhowrsadeen xataa intii yugnihi xataa intii yugniyahum llaahu alla uu ka deeqayo min fadlihi fadligiisa ilaa uu wax kaga deeqayo ka siinayo waaladiina kuwa yabtaguuna dalbayaan alkitaaba almukaatabata in la kitaabeeyo addoommada sidaa dalbayo mimaa malakat minman xaal aynay ka mid yihiin kuwii malakad ay hanatay aymaanukum midigyadiina ay hanatay xaal ay ka mid yihiin fakaatibuuhum kuwa kitaabeeya in calimtum haddii aada ogaataan fiihim iyaga dhexdooda haddaad ku ogaateen khayran khayr haddaad ku ogtihiin wa aatuu siiya hum iyaga min maalillaahi ilaahay maalkiisa ka siiya alladii maalka oo aataakum alla uu idin siiyey wax ka siiya walaa tukrihuu ha dirqinina oo ha qasbinina fatayaatikum addoomihiinna cala albigaa'i zinaha ku dirqinina oo ha ku qasbinina in aradnaa hadday doonayaan taxasunan dhowrsi dhowrsoonaan litabtaguu maxaa zinada ugu qasbaysaanna litabtaguu inaad jerisaan oo aada dalabtaan carada alxayaati noloshii dhaldhalaalkeeda addunyaa dhoweyd waman qofkii yukrih dirqiyahunna gabdhaha addoommada ah ee dhowrsiga rabo qofkii dirqiyo fa ina allaha alleh min bacdi ikraahihinna dirqintoodaa la dirqiyey ka gadaale lahunna iyaga wuxuu u ahaaday alleh gafuurun mid dembi dhaaf badan raxiimun oo naxariis badan aayaddanna dhowr axkaam baa lagu dhex sheegay kii guursan kara marka ha guursadaa la yidhi kaan guursan karinna oo aan nikaaxii awoodi karin muxuu sameynayaa walyastacfif ha dhowrsadeen oo dhowrsoonaan ha raadiyeenoo ha dalbeen wa oo yacnii ha dhowrsoonaadeen aladiina kuwii laa yajiduuna aan helaynin nikaaxan qudrata nikaaxin mudaafaa la qadarayaa meeshaas ay qudrata nikaaxin dawla nikaaxin nikaax awooddii kuwa aan helaynin ha dhowrsadeen maxay ku dhowrsanayaan marka dee dabcan zinadii inay ka dhowrsadaan abwaabteeda iyo meelaha yacni ay ka imaan kartana inay iska owdaan oo khalwadii iyo haween ugalgalkii iyo haweenkii oo lala haasaabo iyo waxaa inay ka dhowrsadaan ay ka dheeraadaan ee waxaa kale ku dhowrsanayaan soon oo xadiidka nabiga sal lla ly slam waa ku ahaa yaa macshara shabaabi man istataaca minkum lbaa'ata falyatazawaj waman lam yastatic facalayhi bisawm ninkaan awoodin guur soon ha ogaado oo ha ku dadaalo maxaa yeele soonku wuxuu tilmaamay fa inahu lahu wijaa wuxuu u yahay dhufaan shahwadii buu ka jebinayaa maalin oo dhan haddii uu sooman yahay oo markaa de shaqana uu hayo ee shahwadii marka xoogaa way ka yarjabaysaa isagaas baa marka dhowrsi lagu raadinayaa sida nabiga sal ll slama uu yidhi marka walyastacfif ay walyatlub alcifata dhowrsi hala dalbo dhowrsiga iyo cifadu marka inay wax aada u weyn ay tahay baa aayaddu ayna tuseed suuraddan hadda waaba kusoo bilownayo si cifadii loo helaa zinadii xuduud looga waajibiyey oo qadafkii xuduud looga waajibiyey oo cadaab loogu ballan qaaday dadka xumida faafiyo intaa dhan mujtamaca cifo iyo dhowrsoonaana laga rabaa ayaa loo rabaa cifadaasna hadda marka waa midda ilbaxnimada xaadirka ay la dagaalanto waay hadda yacni zamankan aan ku jirno waxaa lala dagaalamo waa cifada ilaa hadda mujtamacaadkan qarbiga ama galbeedku cifadu ceeb waayo iyaga agtooda cifadu waa ceeb oo gabadha hadday iskuol dhiganayso oo kale haddii la yidhaahdo yar tahay weliba ay toban iyo dhowr jirto haddii la yidhaahdo adiga bikra maa tahay hadday haa tiraahdo waa la caynayaan iskuolka ilmaha dhan waa caynayaan xataa hadday bikra tahay waxay ku mararka qaar marka ila ilmo yaryar waayo waxay isleedahay marka si aan loo caynin waxaa laga yaabaa marka inay marka la yidhaha bikra maa tahay miihi inay dhahdo yani mujtamac heerkaas maraayo wey yani le tarbiyada ilmaha iskuulaadkaa laga fahmaa meelaha laga fahmaa waa iskuulaadka iskuulaadkii marka cifadu ceebay ka tahay mujtamacaas qarbiga nin labaatan jir ah oo aan weligiis zino sameynin oo aan cid u tegin aan xaaraan ugu tegin marka yacni isaga la yidhaahdo weligay waxba ma ku dhicin marka uu yidhaahdana ee waa la caynayaa isaguna marka hadduuna waxba ogeyn mararka qaar wuxuu dhahayaa isagoo wax aan sameynin weligii waa sameeyey buu iska dhahayaa si aan mujtamacii hoos loogu dhigin oo aan loogu ceebeynin oo naqsi iyo nuqsaan aan loo gelinin de shaaricana waa ujeedaa iyo habka iskuulaadku u samaysan yihiin iyo in gabdhihii yar iyo iyo wiilashii laysku dhex daro laysku milo inaan wax faariqa loo dhexaysiinin labada jinsi oo ay mar walba yacni isla joogaan cifadiina jajuub iyo waxaa loo arkay xurnimadii oo layska qaadayo waxaan marka yacni shukaansigan qaabka daran iyo gabdhihii in xishoodkii la fara iyo xishoodku zamankan wuxuu noqday jajuub iyo xurnimo iska qaadidu maanta isku bedelay marka mujtamaca maanta yacni wuxuu ku socdaa dariiq marka aada yacni aan wanaagsanayn caqli ahaan iyo diin ahaan labadaba waayo zinadu ninna uma fiicna qofna markaa yacni uma fiicna ilaa qaarkood dadka soo islaamo oo kale waxay ku leeyihiin beri waxaan arkay nin soo islaamaan sheekaysanayni markaasu wuxuu wiil yar baa markaa nasoo dhexgalay nin dhallinyaro ahaa oo isaga laftiisa uun dadka mujtamacaas ku koray ahaa xoogaa yar marka uu sheekeeyey baa marka wax cifo iyo baabkaas ayaa warkas uu soo galay markaasaa ninkii weynaabaa wuxuu yidhi adiga ilmo ma leedahay buu yidhi inta aadan islaamin ka hor ama yacni intaad mujtamacanba ku dhex jirto sidaada xaas ma leedahay maya ilmo makuu joogaan yidhi weligay ma guursanin buu yidhi ilmo makuu joogaan buu su-aalay si hayru sharci ah ilmo ma kugu joogaan mayu yidhi iguma joogaan ni nasiibaa leedahay yidhi alxamdu lilah dheh haddiiba aan hayru sharci aadan ilmo ku dhalinba taas marka maxay ku tuseen waa mujtamac aktharkooda hayru sharci wax ku dhalo hayru sharci marka aan leeyahayna iyaga laftooda nikaaxooda sharciga waa ictibaarina ninkii aan hadda zin gaal ah een zinaysanin ee nikaaxa waxay iyaga u yaqaanaan haween ku qabo hadday isla soo islaamaan loogu celin maayo ilmahaasuna de ilmo sharci ah waay yacni iyaga laftooda nikaaxooda xataa macnow sameyna marka iyagii diintoodiina isku nikaaxsan maayaan oo saaxiibtinimo unbaa la yskula joogaa ilmihiina marka waxaa weeyaan saasaa lagu tarbiyeeyaa cifada saddexdii nin ee nebigu uu ka sheekeeyey sala allahu calayhi wasalam dhagaxa uu ku daboolmay nin kamida muxuu ilaahay ku baryeyna cifo cifow alla ku baryey waa kii yidhi gabar ina adeertaya jiri jirtay oo aan aada u jeclaa jiray sanad abaaraa dhacday abaartii markay dhacday bay markaa ii timid baahi baa ii ayaa ii ii kay keentay markaas ayaa waxaan ku idhi haddii aada ismakaninayso od ii suuro gelinayso waxa aan rabo hool lacagtaan qaado danaaniir buu siiyo dahab aada u fara badan waa isu makanisay markuu awooday oo uu markaa yacni jilbaheeda uu ku fariistay ayay waxay tihi ittaqi llaaha war ilaahay ka cabso walaa tafuda alkhaatama ilaa bixaqihi khaatamka ha jebinin yacni bikaaraday ka wadaa xaqeeda maahani nikaax iyo wax lamida maahani meeshaas marka uu marayo iskaga tegay marka waa ka laabtay ilaahay xusuus ou xusuustay darteed buu uga noqday maalkii aan siiyeyna iyadaan uga tegay buu yidhi ee ilaahu haddii aan saa dartaa u yeelay dhibkaan naga fayd buu yidhi maanta dhagaxii marka qeyb ayaa faydantay bal fiiri marka yacni ilaahay agtiisa wax weyn inay cifadu ka tahay yacni allana sidaabuu qofkaasi markuu camalkaa ku tawasulay qofkaa uu wax ugu qabtay qofkii laftiisana qalbigiisa waa ku jirtay ilaa qof uun mu'mina ayuu ahaaye marka cifadaasi marka dadka dhallinyarada inay aada ugu dadaalaan oo ay ka dhowrsadaan qaaduuraadka iyo waxyaabaha xunxun ee zinada iyo waxa la midka ah waalidkuna inuu ku dhiiri geliyo inuu u guuriyo haddii markaa yacni guur inay u baahan yihiin ou dareemo inuu ku kaalmeeyo waalidkiina si markaa yacni dhowrsoonaan iyo cifo markaa loo helo qaala tacaala allah wuxuu yidhi walyastacfif ha dhowrsadeen oo dhowr dhowrsoonaan ha dalbeen aladiina kuwa laa yajiduuna aan helaynin nikaaxan qudrata nikaaxin nikaax awooddii aan helaynin xataa intii yugniyahum ullahu alla uu ka deeqo min fadlihi fadligiisa uu uga deeqo alla subxaanahu watacaala yacnii fadligiisa uga waasiciyo waay waladii markaa soonkii iyo waxyaabahabay ku dhowrsanayaan wladiina yabtaguuna alkitaaba waladiina kuwa yabtaguuna dalbayo alkitaaba almukaatabata in la kitaabeeyo mukaatabada waxaa laga wadaa addoomaha berigii ay jiri jireen addoonkii xornimow rabaa bani aadamka xornimadu aada u jecel yahay inuu xor iska noqdou jeclaanayaa ninkii iska lahaabuu marka wuxuu leeyahay warniyahow aan soo shaqeeyo waxbaan ku siinayaa waa waa isxoreynayaa adigana maal aada heshid anigana aan xornimo helo ee warniyow ikitaabay kitaabada marka waa caqad mukaataba la yidhaahdaa sayidka marka wuu kitaabeynaya addoonkii wuxuu leeyahay waa ku kitaabeeyey ugu yaraan laba jeer laba raato laba jeer in aad yacni intaas ku keento ama saddex ama afar waa la ballamayaa un laakiin waa inay noqotaa nujuum oo ugu yaraan laba jeer inuu kala bixiyo sidaa markuu yidhaahdo sayidku marka haddii caqadkaas la galo mukaatabadu marka caqdun laazimun weeyaan min jihati sayid kama noqon kara sayidka waa sida uu u saxeexay laakiin addoonka dhinaciisa waa jaa-izun min jihati alcabdi jaa-is bay ka tahay waa cuquudda marka jaa-is min daraf laazim min daraf fiqiga lagu yiraahdo marka dhinaca sayidka kama bixi karo leanna xurnimadaa loo dadaala addoonku laakiin hadduu ku cuslaato wuu dhihi karaa war waxaan iyo shaqadan iyo dhibkan iyo deyntan kuma jiri karee anigu addoonnimadeydan baaqi isaga noqona hadduu dhaho isaga lee waayo awalba isagaa ixsaan loo sameynayo meeshaa marka macnaha aayadda marka waxay tilmaamaysaa addoonku haddii khayr lagu og yahay wax soo kasban karo ammaano uu leeyahay oo nin hadda tuug ah oo tuug uunan ahayn ammaano iyo kasab labaduba hadduu keeni karo ninkaa in xornimadiisa loo dadaalo oo markaa la kitaabeeyo keen la yidhaah waladiina kuwa yabtaguuna doonayaan oo dalbayaan alkitaaba almukaatabata in la kitaabeeyo kuwa doonayo mimaa malakat minman maada bimacnaa man waaye minman xaal ay ka mid yihiin kuwii malakad ay hanatay aymaanukum midigyadiina ay hanatay xaal ay ka mid yihiin fakaatibuuhum kitaabeeya kuwa marka oo yacni mukaatabo siiya oo intaa haddaad keentaan ood intaa muddadaa ku kala keentaan xor ayaa tihiin sidaa dhaha goormaa la kitaabeynayaa in calimtum haddii aada ogaateen fiihim iyaga dhexdooda khayran haddaad ku ogtihiin khayrkaas marka imaamu shaafici wuxuu ku fasiray in calimtum fiihim khayran ay quwatan cala alkasbi inay soo shaqaysan karaan wa addaa-an lilmaali maalka ay gudan karaan yani waa soo shaqaysan karaan maalkiina waa bixin karaan oo waa gudan karaan saa darteed marka imaamu shaafici wuxuu yihi adharu macaani اlkhayr fi laayati aayaddan khayrka ku jira macaanidiisa shayga ugu xooga badan waxaa weeyaan aliktisaabu maca alamaanati buu yihi qofkan inuu wax soo shaqey karo amaanana inuu leeyahay labadaa shardi haddii laga helo khayrka aayadda sheegtay waa joogaa markaas sababta markaa dee iktisaabka maxaa loo dhahayaa ninkan maal baa laga rabaa hadduusan shaqaysan karin muxuu keeni karaa marka nin wax keeni kara waa inuu yahay ko ammaanada maxaa loo dhahayaa wax keen marka la yidhaahdo ninkiina xornimo ou rabo ee dariiqaas inuu istaago isbaaro dhigtana waa khatar lama raban oo waa nin diintiisu ku xambaarayso inuusan wax soo xadin jidgooyo ku kicin suuqaas intuu tago xirfaysto soo shaqaysto asna isxoreeyo dadkana uunan dhibinaa la rabaa laakiin nin awal baa ahaa dadka haddaad awal adiga ka haysay haddaad kusoo daysa ka waran awal addoonow ahaa adaa lagugu ogaa laakiin markaad tiraa war is-xoray haddaad intaa ii keento xor baa tahay orod suuqa gal idin iyo fasaxaa siisay haddii marka nin uu yahayba tuug ah ee habeenkiibuu dadka u dhacayaa sowmaa guryihiibuu ma ka siinayaa dadkiibuu dhibayaa hadhow adaa ka qayb qaadanaya marka oo dhinacaagii marka dhibkii dhinac baad ka keenaysaa lama rabo marka saas darteed marka imaamu shaafici wuxuu yihi khayrka aayaddu sheegtay aliktisaabu maca alamaanati waay labadaa haddii addoonka lagu og yahay soo shaqeeya la leeyahay ayb addoonta iyada waa laga fiican yahay leanna addoon gabar ah waxna laga rabo mararka qaar hadday de wax keeni weyso waxaa laga yaaa inay jirkeediiba ay gadato marka waa laga fiican yahay haddii lays leeyahay yacni qofkani waa ka bixi karaa oo cifadeeda iyo waxeeda la og yahay waxba dhiba ma leh fakaatibuuhum kitaabeeya in calimtum haddii aada ku ogaateen fiihim iyaga dhexdooda haddaad ku ogtihiin khayran khayr khayrkuna labadaa macnaan sheegayo wa aatuuhum wa aatuu siiya hum iyaga siiya addoomihii aada kitaabayseen min maalillaahi ilaahay maalkiisa wax ka siiya alladii maalka oo aataakum alla uu idin siiyey saddex macnaa meeshan ku jira saddex tafsiir tafsiir wuxuu leeyahay waxaa loo jeedaa lala khidaabay aayaddan wa aatuuhum lagula khidaabayaa sayidkii wax kita kitaabeeyey oo addoonkii markaad tiraa niyow intaa ii keen haddaad intaa keento xor baa tahay markuu wax keeno wax loo dhaafo ama yacni adiga laftaada maalkaaga wax kamida ugu dar sii ugu dariddaasi marka wa aatuuhum amarkan ku jiro waajib miya mase waajib maaha fuqahada in badan waxay leeyihin waa waajib ugu yaraan marka waa inuu thuluth uga tago ayay dhahayaan rubuc inuu uga tago adiga qadar markii laysla qiyaasa qeyb kamida waa inuu u daayo wa aatuuhum ilaa waa amar siiqada amarkana waxay keenaya wujuub qowlka jadiidka imaamu shaafici laakiin wuxuu leeyahay isaga waa waajib laakiin wax go-an ma jiraan wax unbaa laga rabaa inuu ugu kaalmeeyo hadday tahay kun dollarkeen haddii ay tahay wixii uu siin karo awoodi karo boqol hadday tahay hadday konton tahay hadday laba boqol tahay wixii uu siin karo wax un ha ka siiyo laakiin in thuluth ama rubuc lagu xadidaa isaga wuxuu leeyahay ma ma soo aada uma cadda ayb macnaha marka sidaas ay tafsiir saas ay tafsiirka labaad wa aatuuhum waa khitaabun liljamiic ninkii kitaabada sayidka ka ahaa iyo dadka caadiga ahba war addoonkaa u kaalmeeya waay wax siiya maalkii alla idin siiyey wax ka siiya si uu xor u noqdo macnaha saddexaad khitaabku wuxuu ku socdaa wa aatuuhumta dadka zakada bixinaya maxaa yeelay zakada asnaafteeda waxaa ka mid a saan soo marnay wafi riqaabi ayaa ku jirtay dadka addoommada ah lagu xoreeyaa addoommada lagu xoreynayo waa kuwe kuwaan mukaatabiintae lacagta laga rabo xornimadooda lacagta lagu xiray saddexdaa tafsiir baa ku jirta marka wa aatuuhum siiya min maalillaahi ilaahay maalkiisii wax ka siiya alladii maalka oo aataakum alla uu idin siiyey maalka allah iskale idinka waa layska ki waa la waa la idin dhiibay ayaanad haynaysaan kadibna waa idinka wareega cid kale unbuu iskaga wareegayaa maalka markaa asal ahaan allah iska leh marka dadka waxaa ugu fiican maalka alle ninka meel alle jecelyaha ku bixiyo nicma almaalu saalixu lilmari saalix ama lilcabdi saalix maal wanaagsan baa fiican addoon wanaagsan oo u haysto walaa tukrihuu ha ku dirqinina oo ha ku qasbinina fatayaatikum gabdhaha addoommada idiin ah cala albiqaa'i zinaha ku dirqinina inay zinaystaan in aradna hadday doonaan taxasunan dhowrsi inay dhowrsoodaan isdhowrsoonaadaan aayadda sabanasuulkeeda cabdullaahi ibni ubay ibni saluul ayaa addoon buu lahaan jiray laba addoon labadii addoon buu marka zinada ku qasbi jiray ordaha soo shaqeeya u dhihi jiray suuqa gala wax ii keenoo soo shaqeeya iyagiina marka inay dhowrsanaadaan bay rabaanoo zina ma rabaan isagiina zinadii buu ku qasbayaa markaasa allah wuxuu leeyahay war addoommada ha ku qasbinina zina iyo xumi laba marka tafsiirba marka meeshaa waa la gelin karaa mid waa sidanba addoontii in iyada lagu qasba addoon marka haddii la yidhi addoontiini idinka aydnan dhalin zinaha ku qasbinina ee qofka gabadhii ou dhalay walaashii la dhalatay inuu zina ku qasbo waa kasii daran tahay soo maha addoontii baa la leeyahay adiga aadan dhalin oo adiga aad haddaad doonto berri iska iibin kartid ayaa lagu leeyay may zinaha ku qasbin marka tii aada dhashay ama adigii markaa yacnii kula dhalatay ama aada mas-uulka ka ahayd ama gabar kaleo sideedaba muslimada inaad ku qasabto zino ma aha ayb mararka qaarna dirqintii iyadu waxay waa dirqintii waaba la sheegay mararka qaar haddii loo fududeeyo zinadii oo yacni lagu dhiirigeliyo liajli in lacag un la helo waa iska soo gelaya iyada lafteeda oo dadka qaar soomaalida waxaad arkaysaa marka gabadhii baa waxaa laga yaabaa marka gaal inay la joogto nin gaal ah inay la joogto gaal inay la joogto waa qabaa lama dhihi karo waa qabaa haddaa dhahdo waa lagu dambaaba sababtoo maba qabi karaba gabar muslimada gaal ma qabi karo markaa macnuhu meesha yaallaa waxay tahay waa iskala joogtaa oo zinay kula joogtaa ama waa u fuushaa soomaalida hore waa u fuushaa ayay dhihi jireen cibaaro saxiix ah waay leanna ma qabi kara waay macnaha saasay ka wadaan waxaana marka xumaanteeda waxaa fiican qofka in dhegtiisa ay ku dhacdo qalbigiisana ay gasho laakiin haddii la yidhaahdo iblaahi nin gaala aroosay iyo nin gaala qabo iyo waxaa weeyaan markaa de qabitaankiibaa dembi laga gelaa ma qabi karo mana nikaaxsan karo waalid marka waxaa jira ku og ilmahoodii sidaas oo lacagta ka daldala un nacam oo dhahaya war iga dhaaf haddii nin kale ay guursato ama hadda ka horaa nin kale qabi jiray maxaan ku qabi jiray buu leey maxaan ku haystay kanaaba wax bixiyo wax laga helaa ama biil laga helaa marka qaabkaasoo kale in loo fakaro aada iyo aaday u dhib badan tahay waana baabkan oo kale ay gelaysaa adoo xoolo un raadinayo litabtaguu carada alxayaati ddunyaa inaad yacni gabdhihii iyo yacni dadkii aada markaa sidaa u yeeshaan kuwa iyagana u keeno gabdhaha inta soo sasabo yacni meelahaas geeyo oo zinada u suurogeliyo oo yacni waxa ay ka helaan markaa cuno xaaraantaa waxa lagu helo cunona waa khatar waa xaaraan maxaa yeeley nabiga sal ll slam wuxuu yihi mahru lbagiyi khabiisun haweenta zaaniyadda ah lacagta ay zinada ku qaadataa waa wax xun oo fool xun ayuu nebigu sal ll slam uu yidhi marka in la yidhaahdo gabar markaa mararka qaarna haddii lagu dirqiyo shaqo walow yaanba zino lagu dirqinin laakiin haddii ilaa wa ilaa waa inaad bishii lacag uun cidda soo gelisa haddii la dhaho shaydaanna uu ku xidhiiro meel halisana ay joogto way dhici kartaa markii dambe inay u zinaysato cidda darteed waxaa loo sameeyo ciddaan ama dhulka ka qaad ciddiina iyo darteed marka gabdhuhu waa iska calool jilicsan yihiin haddii waalidkii kusoo cabaado kusoo cabaado shaqana aan la haynin waxaa laga yaabaa in meeshaas xun marka dambe ay dalaq dhahdo marka waalidku in gabdho oo wax ka raadiya ha iska dhaafo qofka sidiisa gabadha inuu isaga wax siiyo koriyo tarbiyadeeda wanaajiyo guur ku ogaado sidaasaa fiicana in iyada un keliya haddii ilaahay wax ka siiyo waa gooni si sharafa oo khayr ku jira hadday yacni wax ku wax ay ku siiso iyada dhib ma laha oo xaaraan ma aha laakiin dirqinta la dirqinaya waxay ku xambaari kartaa zine iyo xumaan middaa marka aan iska dhaafno oo qofka marka isaga xooggiisana ilaahay ka gadaale xooggiisa ha ku tashto wixii markaa de wiilal iyo markaa shaqada ha ku badiyo wiilasha yaa lagu badiyo laakiin gabdhaha iyaga yaan lagu dhibin waxyaabahaas hadday iyada shaqo nadiifa haysato aynan cirdigeeda iyo dhib aysan ugu hay ugu qabinna marka hadday waalidkeed inay wax ka siisaa waa wax fiican taa maaha iyada midda aan ka hadlayna walaa tukrihuu ha dirqinina fatayaatikum gabdhihiina addoomadaa ha ku dirqinina cala lbiqaa'i zinada carabta kuway iyagu dhalaan kuma dirqi jirin oo zinada waa la xumaa jirta iyagoo gaalo ah laakiin addoomaday diri jireen marka addoomadii saasaa loo sheegay eeqoom marka gabdhihii markaa ku qasbaayo haddiiba waaba waaba kuwaasay kasii liidanayaan soo maaha in aradna haddii ay doonaan taxasunan dhowrsoonaan hadday doonaan marka in aradna taxasunan waxaa la yidhaha waa qeydun laa mafhuuma lahu qeydkaani wax mafhuuma ma leh oo macnaha waxaa la diidayaa inaad ka fahamto addoontu iyadu haddaynan dhowrsanaan aynan rabin zinada ha lagu dirqiya ma laga fahmayo yacni waxaa alla uu yidhi ha ku dirqinina zinada in aradna taxasunan hadday dhowrsi rabaan haddaynan rabin ma lagu dirqina maya lagu dirqin maayo xataa haddaysan rabin sababtoo ah waxaa weeyaan wuxuu ka soo baxay qeydkan ama shardigaani wuxuu ka soo baxay kharaja makhraja sabab sabab makhrajkeed buu ku yimid sababtaa laguma koobayo marka fahamka aayadda macnaha sababkuu ku yimidaa wuxuu ahaa cabdullaahi ibnu ubay oo laba gabdhoodoo dhowrsanaan rabto isaga zino ku dirqinayo marka iyagoo dhowrsoonaan raba aada dirqisana waa ka dhib badan tahay waana kasii daran tahay iyaga marka aada celcelinayso soo maha oo iyagu aynaanba dhowrsanayn marka kuwii dhowrsoonaa ha dirqininaa laleeyahay kuwa aan dhowrsoonayn iyaga lama iyaga laftooda marka yacni hala dirqiyo zinadii ha lagu qasba ma noqonayso marka macnaha marka mawaanicda mafhuumulmukhaalafaha ayay ka mid tahay xaaladii aayaddan ay kasoo degtay iyo sababkiibaa waxay ahayd dad dhowrsoon baa la dirqinayay bis intaa unbay aayaddu ka warantay waa ka aamustay kuwa aan dhowrsoonaanta raadinaynin iyaga maxaa laga yeelaa waa laga aamusay aamusitaankaa laga aamusay marka zine ma keenayo ha lagu dirqiyo usuulkana waa mas maado macruufku ah waa masale macruufku ah litabtaguu maxaa u dirqinaysaan inaad raadisaan carada alxayaati noloshii dhaldhalaalkeedii addunyaa dhoweyd inaad raadisaan waman qofkii yukrih dirqiyo hunna gabdhaha addoommada qofkii dirqiyo fa ina allaha alle min bacdi ikraahihinna dirqintoodaa la dirqiyey ka gadaale lahunna ayaad soo qadari allah wuxuu u yahay iyaga gafuurun mid dembi dhaafid badan raxiiman oo naxariis badan buu u yahay oo kolkii la dirqiyey ka gadaalay ilaahay waa u dembi dhaafayaa oo mid uu dembi dhaafayo alla subxaanahu watacaala uu ahaaday walaqad anzalnaa ilaykum aayaatin mubayinaatin wamathala min aladiina khalow min qablikum wamawcidata lilmuttaqiin walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe eh anzalnaa waxaanu dejinnay ilaykum idinka xaggiina aayaatin aayada ayaanu usoo dejinnay aayaadka oo mubayinaatin cadcad wamahalan maahmaah ayaanu soo dejinnay xaggiina usoo dejinnay min aladiina kuwii xaggooda khalow tegay min qablikum idinka hortiin tegay iyo wamawcidatan waana ayaanu xaggiina usoo dejinnay lilmuttaqiina kuwa alla ka cabsanaya waana u ah marka alla wuxuu leeyahay walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqeeh anzalnaa waxaanu soo dejinnay ilaykum xaggiina aan usoo dejinnay aayaatin aayado aayaadka oo mubayinaatin cadcad ayaanu soo dejinnay waa aayaadkaa marka xalaashii xaaraantii kala dhigdhigayo marka waa nicmo ilaahay qur-aanka inuu soo dejiyey oo nagu soo deji korkeen yacni dhexdeenna uu keenay aan akrinayno la fahmi karo haddana axkaamtiisiina ay xikmad iyo ku dheehan tahay aayaad marka gumuud iyo ku jira maahane aayaad kala baxbaxsan way wamathalan ayaanu xaggiina usoo dejinnay maaha maaha mahalka waxaa la yidhaha shay in shay lagu tusaaleeyo hadda marka mahalka wuxuu u dhacayaa macnuhu waxaa weeyaan ay wa anzalnaa waxaanu soo dejinnay ilaykum xaggiina mathalan maahmaah ay shibhan ay yacni waxaanu soo dejinnay ekaansho min xaalihim iyaga xaaladooda yacni kuwii hore ummadahan hore tegay xaalkooda ayaanu ku shabahnay xaalikum idinka qur-aanku hadda idinla hadlaya xaalkiina oo kale yacni labadiina xaalaa isku eg oo lagu kala lagu laysugu mahmaahayaa fii takdiibi rusuli rususha beeninteeda yani marka wamathala min aladiina khalow ummadihii tegayna tusaale iyo shabah maadaama idinka iyo iyaga shabah idinka dhexeeyo shabahaasuna uu yahay beeninta aada rususha beeninaysaan iyo mukhaalafada aada ku samaynaysaan maadaama aada iskala mid noqoteen ood iskaga ekaateen kuwii hore wixii ku dhacaan idiin sheegnay marka haddii kuwaa waxa uu ku dhacay idinkana aada iyaga shabahdaan eede waxaa weeyaan markaasi arrintaa marka waa zajri iyo canaanay idiin noqonay marka wamathalan min aladiina khalow min qablikum waxaa ku jira marka fii hada takhwiifun lilmukadibiin kuwa ilaahay iyo rususha beeniyaa lagu cabsi gelina oo idinka waxaad shabahdaan kuwii idinka horreeyay rususha soo beeniyey iyagana ma-aalkoodii halaaguu noqday idinkana marka sidaas aada u dambaynaysaan is-ilaaliya wamahalan maahmaaha ayaanu idin xaggiina usoo dejinay min aladiina kuwii xaggooda ahaaday khalow tegey kuwii tegey maahmaaha aan ka maahmaahayna idinkaga maahmaahayna xaggooda taana waan idiin soo dejinay min qablikum hortiin tageen wamawcidatan waanaan idiin soo dejinay lilmuttaqiina kuwa ilaahay ka cabsanaya waana u ah leanna iyagaa ku intifaacsanayo qur-aanka marka sidaade wax u kala bixbixinayo qofkii aan qofka u arko yani maanta muslimiintii axkaamtan qur-aanka intooda badan waa ka jeesteen markaasay waxay ku maman yihiin qawaaniin bani aadan qoray maslaxadeedna yacni mafsadadeedu badan tahay maalin walba sidii la rabo loo dhigaya loo bedelayo dadkii aan markaas yacni maslaxad iyo khayr iyo marnaba aan u noqonaynin ayay dadku ku indha fiiqan yihiin xukuumad iyo shacab labadaba waayo maxaa yeeley dadka laftooda waxaad arkaysaa mararka qaar garbow keensanayaa kitaab ilaahay aan rabaa in laygu xukumo ayuu leeyahay bal kitaabka hala fiiriyo waxa uu ka qabo arrintan marka arrinkii loo caddeeyo loo kala dhigdhigo oo xukunkii loo sheego kii garta laga helay waa isdeynayaan markaasu wuxuu tegayaa marka qaanuun gaalaadka iyo qaanuun beenaadka u aadayaa marka halkaasuu marka laaluush ka bixinayaa si wixii almuhim wixiisa inuu helo unbuu rabaa markii horena wuxuu lahaa inuu sharciga waa ku qanacsanahay sharcigu markuu gar sii waayeyna waa ka tegay suuradda waa ku imaan doontaa wain yakun lahum lxaqu ya'tuu ilayhi mudciniin afii quluubihim maradun am irtaabuu am yakhaafuuna an yaxiifa allahu calayhim warasuuluhu bal ulaa'ika hum aldaalimuun inama kana qowla اlmu'miniina ida ducuu ilى اllahi warasuulihi liyaxkuma baynahum an yaquluu samicna waatacna waulaa'ika hum lmuflixuun sidaa marka dadkiina hadday sidaa hawadi uga qaalib tahay xukuumadihiina qaanuunkaas uu u yaala maxkamadahooda ee dadkii marka aayaatin mubayinaatin taan xaggey ka maray marka masaajidiina waa ku akrinaynaa waa dhegaysanaynaa qur-aanki qur-aanku waa fiican yahay intuu saaran yaha la leeyahay haddii inta uu saaran yahay aaway maamulkii maala maa la keeno qadaayaadkeenna qur-aanku waa kala bixi karaaye maan isaga u daysana inuu kala bixiyo marka cadaab un waxaa weeyaan ilaahay cadaabkiisa wuxuu u jiraa kasab bani aadamka uu la imaanayo dartiisa u jiraa marka kasabkaa un baada qiyaamaha un markaa dadka ugu kala baxayaan allahu nuuru samaawaati waalardi mathalu nuurihi ka mishkaatin fiiha misbaax allahu alle nuuru samaawaati samaawaad iyo waalardi iyo dhulka nuurkiisa waaye iftiinkooda waaye mathalu nuurihi mathalu nuurillaahi ilaahay nuurkiisa tusaalihiisa fii qalbi lmu'mini mu'minka qalbigiisa dhexdiisa ku sugan ka mishkaatin buu la tusaalayaha ka mishkaatin dariishad ama daaqad oo kale waaye daaqadda oo fiihaa dhexdeeda misbaaxun faynuus oo ah ay ahaatay almisbaaxu faynuusta fii zujaajatin dhalo dhexdeed ahaatay dhalo dhexdeed yay ahaatay azujaajatu dhaladana ka-annahaa waaba iyada oo kowkabun xidig oo kale ah xidiga oo duriyun jawharad ah xidig yacnii sidii jawharadda uu iftiimayo aada u iftiin badan oo kale yay ahaatay qarshada ama dhaladu ay ahaatay misbaaxa oo yuuqadu laga hurinayo min shajaratin min zayti shajaratin geed saliideed laga hurinayo geedda oo mubaarakatin la barakeeyey zaytuunatin zaytuun saliiddii laga hurinayo taa oo laa sharqiyatin geedda oo laa sharqiyatin bari mid loo nisbeeyo aan ahayn keliya walaa qarbiyatin galbeed tun loo nisbeeyana aan ahayn geedda oo yakaadu ou sigayo zaytuhaa saliiddeeda ou sigayo yudii-u inuu iska iftiimaba walow lam tamsas yaynanba taabanin hu iyada isaga yaanuba taabanine naarun dabba yaynan taabanine inay iyada iska iftiintaba ku dhow sigayso nuurun huwa isagu nuurun iftiin waaye nuurka oo calaa nuurin nuur korkiisa ahaaday yahdii waa hanuuninayaa allaahu alleh linuurihi nuurkiisa u hanuuninayaa manaxadkii yashaa-u uu doonayo wayadribu llahu alla waa yeelayaa alamhaala maahmaahooyinka linnaasi dadka ayuu u yeelayaayo u caddaynayaa wallaahu alleh bikulli shayin shay dhammaantiis caliimun midkii ku ogaal badan oo ku cilmi badan waay fii buyuutin dalika almisbaaxu faynuustaasi fii buyuutin ama nuurkaasi fii buyuutin guryo dhexdood ayuu ahaaday guryaha oo adina allaahu alla ou amray an turfaca in la kor yeelo wayudkara la sheego oo la xuso fiihaa filbuyuuti guryaha dhexdooda ismuhu ilaahay magaciisa in lagu sheego ou amray alleh yusabbixu waxaa u tasbiixsada lahu lilaahi alla waxaa u tasbiixsado fiihaa guryaha dhexdoodana ugu tasbiixsado bilquduwi aroortii iyo wal aasaali galabkii rijaalun rag ayaa ugu tasbiixsadaa alle masaame guryaha dhexdooda ragga oo laa tulhiihim aynan mashquulinaynin tijaaratun ganacsi walaa beycun iyo beyc toona aanu mashquulinaynin can dikrillaahi ilaahay xuskiisa uunan ka mashquulinaynin wa iqaami salaati salaada oogiddeeda xaggeeda aanay ka mashquulinaynin wa iitaa'i zakaati zakada siinteedana tijaaro aynan ka mashquulinaynin yakhaafuuna way cabsanayaan yowman maalin bay ka cabsanayaan tataqallabu ay gadgadoomayso fiihi maalinka dhexdiisa alquluubu quluubtu ay gadgadoomayso wal absaaru iyo aragyadu ay gadgadoomayaan sidaana maxay u yeelayaana liyajziyahum ullahu alla inuu u abaalmariyo axsana maa shay wanaa kan ugu wanaag badan camiluu ay shaqaysteen oy sameeyeen wayasiidahum waliyasiida inuu alla u kordhiyo hum iyaga u siyaadiyo min fadlihi fadligiisa xaggiisa uu uga siyaadiyo wallaahu alleh yarsuqu waa arsuqayaa man qofkii yashaa-u ou doonayo bigayri xisaabin xisaab la-aan buu arsuqayaa aayaddan marka alla subxaanahu watacaala tusaalow bixinayaa tusaalaha markaan soo koobo yacni waxaa weeyaan nuurka alla subxaanahu watacaala qalbiga mu'minka uu geliyey iyo waxyiga say isu kaalmaysanayaan nuurka alle uu qalbiga mu'minka uu geliyey ee haddii xataa aan waxyi uusan u imaanin lacalla xataa nuurkaas isaga wax u tari wax u taraayo addoonku nuurkaas sidaa ahaa haddii uu nuurul waxyi uu daboolo marka uu helo oo iftiinkii qalbiga mu'minka alle uu ku jiray iimaanka qalbigii ku jiray haddii waxyigii iftiinkiisii lagu la dul saaro oo labadaa nuur ay isbiirsadaan qofkaasi masaalixdiisii iyo khayrkiisii iyo aada buu u garanayaa uguna hanuunayaa marka waxaa markaa tusaalayaal waaa marka waxaa la shabahayaa labadaas nuur ayaa lays iyo tashbiih laga bixina ayb marka dariishada iyo dhalada iyo waa xabadka qofka mu'minkaa xabadkiina maxaa ku dhex jira qalbigii qofka mu'minkaa qalbigiisiibaa meeshaa ugu dhex jiro dabadeed marka waxyigiibaa imaanayo saliid yacni iftiinkaas oo haddana asalka u ah saliid saafi ah asalka u ah ile shidaalku iftiinku ama haddii liifad la daarayo ama haddii la daarayo shay in la hursado haddii la rabo oo dab iyo iftiin iyo in laga hela haddii la rabo laabudda inay maado jirto waay maadadii marka waxaa laga dhigay saliidda saafida ah marka saliiddaa saafida aan qashinka ku jirin waxaa lagu shabahayaa marka waxyigii qur-aanka iyo sunnada ninkan iyadoo yacni iyadoo iskeedba iskaga huri lahayd haddii waxyigii u yimaado markaa yacni iftiinkii marka aada buu u badanayaa marka alla wuxuu leeyahay allahu nuuru samaawaati allahu alleh nuuru samaawaati samaawaadka nuurkooda waayo walardi dhulka nuurkiisa oo if dhulkan iyo cirkan iyo wuxuu ku iftiimayaa nuurka alle oo markaa wa ashraqat ilardu binuuri rabbihaa suurat zumar saas ayuu alla ku yidhi waxaa kaloo la dhihi karaa allahu nuuru samaawaati munawiru samaawaati ilaahay waa midka iftiiminaya samaawaadka iyo dhulka waxaa kaloo ibnu cabaas uu ka macneeyey allahu nuuru samaawaati ay haadi man fi samaawaati waalard cir iyo dhul kuwa joogo alla waa midka isagaa hanuuniyo nuurkii marka waa haadi samaawa ahli samaawaati waalard samaawaadka dadkooda dhulka dadkiisa kan hanuuniyo waayo alle mathalu nuurihi mathalu damiirkaa marka xaggee loo celinaa mathalu nuurillaahi ilaahay iftiinkiisa tusaalihiisa yacni hanuunka iyo iftiinka alle oo qofka qalbiga mu'minka gelinayo mathalu nuurillaahi tacaala fii qalbi lmu'mini iftiinka alle uu bixinayo ee qof mu'minka qalbigiisa dhexdiisa ahaanayo ka mishkaatin dariishad oo kale waay iftiinkaa marka tusaalihiisii dariishad oo kale weeyaan daaqad daaqadda marka ay daboolan tahay oo aynan furnayn ayaa la yidhaha mishkaat naam ka mishkaatin daaqadda oo fiihaa dhexdeeda misbaaxun uu ahaaday faynuus ay ahaatay almisbaaxu faynuusta fii zujaajatin dhalo ay ku dhex jirto iftiinku marku dhalo ku jiro maxaa dhalada looga faa-iidaa iftiin iftiinka maxaa dhalo loo geliyaana inuu iftiinka baahasow maaha aada u baahayaa marka iftiinka qalbiga ku dhex jira qalbiga mu'minka waa dhaladii waay iftiinkiina waa ku dhex jiraa marka qalbigii iftiinkaa waa kasoo dhexbaxayaa marka ayb almisbaaxu faynuusta fi zujaajatin dhalo dhexdeed yay ahaatay azujaajatu dhaladana kaanahaa waaba iyada oo kowkabun xidig oo kale ah duriyun oo markaa yacni jawharad oo kale ah yani xagga iftiinka iyo sida uu aadka ugu iftiimayo ayb duriyun waa la akriyey duri-un waa la akriyey diri-unna waa la akriyey naam macaanidooduna marka waa isku dhadhow yihiin naam ayb oo marka yacni iftiinka un baana markaa macnuhun uu ka baxaya ayb abu camar iyo kisaa-i iyagu waxay akriyeen diri-un abu yani xamze iyoiyo shucba can caasimna iyagu yacni waxay akriyeen ayb diri-un buu akriyey hamzadana marka way ku jirtaa xamze iyo abubakarna bidami daali bay akriyeen maca alhamzati duri-un naam saas oo kale ay akriyeen qofkii marka kasriyey daalka oo diri-un akriyey ficiilun waaye waxayna waxaana macnaahaan laga fiirinayaa min addar-i riixitaanka wahuwa dafcu maxaa yeelay liana alkowkaba yadfacu shayaaiin xidigaha maxay taraan shayaadiintaa lagu tuuraa soo maaha iyagaa marka lagu celiyaa iftiinkaani marka shubuhaadka iyo waxyaabo badan buu ka celinaa diriun haddii laga macneeyana sidaas weeyaan kaanahaa waxaad mooda azujaajatu dhalada kaanahaa waaba iyada oo kowkabun xidig ah xidiga oo duriyun jawharad oo kale ah yaad moodeysaa xagga iftiinka yuuqadu waa la hurinayaa misbaaxda oo yuuqadu la hurinaya misbaaxdaa ka sifaynaysaa ayb tawaqada haddaad tiraahdidna iyadaa huraysa waay misbaaxda oo yuuqadu la hurinaayo min shajaratin min zayti shajaratin meeshaa mudaafaa la qadarayaa waxaa laga hurinayaa maadada liifadaasi ay intay soo nuugto marka dabka lagu shido markaa ay si fiican iftiin badan u bixinayso maadadeeda hadda naloo sheegayaayo misbaaxda oo yuuqadu la hurinaayo min shajaratin min zayti shajaratin geed saliideed laga hurinaayo geed saliideed geeda saliideeduna waa inay sidaa marka mudaafka uu qadaran yahay yakaadu zaytu hada dambaa qariino oo laga fahmaa yuuqadu waa la hurinayaa min shajaratin min zayti shajaratin geed saliiddii ayaa laga hurinayaa xaggeeda taas oo mubaara geedda oo mubaarakatin la barakeeyey geedda oo zaytuuna la barakeeyey zaytuunatin min zayti zaytuunatin zaytuuna yacni zaytuun saliiddii yaa laga hurinayaa xaggeeda ayb zaytuunkuna markaa de waa geed suuratulmu'minuunna waa kusoo sheegnayo geedkaas saliid buu leeyahay saliiddiisa ayaa markaa iftiinkani uu ka baxayaa ayb geeda oo laa sharqiyatin mid bariyey bari loo nisbeeyey aan ahayn walaa garbiyatin tu galbeed loo nisbeeyana aan ahayn ibnu cabaas wuxuu leeyahay macnaha waxaa laga wadaa geed marka dhanka bari ujeeda maaha oo hadday dhanka bari ujeedo qoraxdii galbeed ma qabanayso ma helayso haddii ay dhanka galbeed ujeedana qoraxda bari ee subaxdii ma helayso marka geeddaani geed dheelitiran waayo bari iyo galbeed waxbay ka heshaa labada dhinacba oo qoraxdii galbeed iyo qoraxdii bari labadaba way heli way heli kartaa oo yacni qaabkeeda marka geednimo ayaa wuxuu yahay iftiinka qoraxda bari iyo galbeed meeshay aadaba geed ka heli karta way nacam ilaa geedku waxyaabaha uu ku koro iftiinkan waa ka mid oo camaliyat binaa'i daw waa wax weynoo marka geedka korriimadiisa iyo saameyn weyn ku leh laa sharqiyatin marka mid bari loo nisbeeyo aan ahayn walaa garbiyatin tu galbe galbeed loo nisbeeyo aan ahayn sidaas waay yakaadu geeda oo yakaadu ou sigayo zaytuhaa saliideedu ou sigayo yudi-u inuu iskaba iftiimo siday saafi u tahay inay iftiintayba sigaysaa oo iyadu intay hurto oo ay shidanto oo iyada ay iftiinba bixisa oo ay nal noqoto walidaalika saliidda marka saafiga xaggeeda iyo iftiinka iyo sida ay yacni ay tahay aad iyo aadaa dadkuna u jecel yihiin ilaa qaarkood waxay yidhaahdaan zayd zaytuni bikri ayay dhahaan midda markaa yacni waxbaba aan soo marinee saafiga ah iyada marka yacni haddaad saas u eegto dhalo la geliyo weliba yacni iftiin baa ka muuqanayaad ba isleedahay waaba tani nal amay dhalada nal ku dhex jira amay tahaad isleedahay haddaad zayd zaytuun oo saafi ah oo weliba bikri ah aada aragto saasaad moodeysaa oo sida qur-aanku ka sheegaya yakaadu wuxuu ku dhowaanayaaba zaytuhaa saliideeda yudiu inuu ifayo walow lam tamsas yaynanba taabanin hu isaga naarun dabba yownan yaanu taabanin isagoon dab taabanin inuu iska iftiimo bul dhaho ayuuba markaa ku dhowaanayaa nuurun huwa isagu markaa nuurun nuur weeyaan calaa nuurin nuurkaas oo calaa nuurin nuur korkiisa ahaaday yahdillaahu alla waa ku hanuuninayaa linuurihi iftiinkiisa man ayuu ku hanuuninayaa yashaa-u uu doonayo wayadribu llaahu alla wuu cadaynayaa alamthaala mahmaahooyinka linnaasi dadka u cadaynayaa wallaahu alleh bikulli shayin shay dhammaantiis caliimun kii ku cilmi badan waay ayb ubay ibnu kacab waxaa laga wariyey wuxuu yihi hada mathalu lmu'min muminka tusaalihiisa waa falmishkaatu daaqadu nafsuhu waa nafsadiisa wazujaajatu dhaladana sadruhu waa xabadka walmisbaaxu faynuusta dhalada ku dhex jirtana maa jacala allahu fiihi min aliimaani waa iimaanka qalbiga uga jira waa waalqur'aanu fii qalbihi quraan iyo qur-aanka qalbigiisa ku jiro yuuqadu min shajaratin mubaarakatin qur-aankaa marka wuxuu ka soo yacni ka imaanayaa geed aada loo barakeeyey wahiya alikhlaasu qur-aankaa marka wuxuu kusoo baxayaa ikhlaas wahuwa alikhlaasu lilahi waxdahu marka famathaluhu kamahali shajarati alati iltafa biha shajaru khadraaa naacimatan laa tusiibuha shamsu laa idaa طalacat walaa idaa garabat fakadalika almu'minu qaabkaas u bixiyey ibnu cabaasna wuxuu yihi hada mathalu nuur illahi ilaahay nuurkiisa tusaal tusaalihii waay wahudaahu iyo hanuunkiisa fii qalbi lmu'mini ou yeelay kamaa yakaadu zaytu sida saliiddaa ay ku dhowaanayso assaafii yudiu inuu iftiimo qabla an tamasahu naaru dabba intaunan taabanin fa idaa masathu naaru dab haddii ay saliiddaa taabatana isdaada daw-an iftiinku waa kordhaya calaa daw-ihi awalba iftiinaa saliidan lagu sheegay iyadoon dab taabanin haddii dab uu sii taabtana waa badanaa iftiinkiiso maha haakada kadalika sidaadaas oo kale yakaadu qalbulmu'mini mu'minka qalbigiisa wuxuuba ku dhowaanayaa yacmalu bilhudaa inuu hanuunka ku camal falo qabla an yaatiyahu lcilmu intuusan cilmiga waxyiga cilmigiisa intuunan u imaaninba inuu camal sameeyouba diyaar u yahay isagoo camalkiiba diyaar la ah welina aan cilmigii u imaanin haddii cilmigii imaada ka waran faidaa jaahu lcilmu cilmigu haddii uu yimaado isdaada hudan calaa hudan hanuun ayuu hanuun ku darsanayaa wa nuuran calaa nuurin macnuhu saas waa marka qofkan mu'minka iimaan iyo ikhlaasaa qalbiga ku jiro waa diyaar inqiyaadou haystaa inuu hogaansamo u diyaar isaga yahay cilmigii waxyigii qur-aankii sunnadii baa u yimid marka hanuun bau sii ziyaadsanaa soomaha isagoo awalba hanuun haystay tusaalihii marka nuurun calaa nuurin sidaasaa laga wadaa iftiinkaas marka xaggee laga helaa marka dalika almisbaaxu marka iftiinkaas fii buyuutin guryo dhexdoodau ahaaday kaa-inun fii buyuutin guryo dhexdoodau ahaaday guryahaas oo adina allaahu alla uu amray an turfaca in la kor yeelo wayudkara la xuso fiihaa guryaha dhexdooda ismuhu ilaahay magaciisa in lagu xuso u yacni uu amray alle yusabixu lahu guryahani marka iftiinkaa laga helaa laba nuura hadda naloo sheega nuur qalbigii muuminka uga jiro iyo mid cilmigii iyo cibaadadii iyo waxaa ku imaanayo labadaa nuur baa iskor saaran xaggee marka nuurka laga helaa manbiciisa iyo meesha qofka uu nuurkaa ka faa-iidayo waa halkee guri guri yacni guryaha alla uu amray in la kor yeelo oo la dhiso ayaa nuurkaasi uu ku sugan yahay lagana helaa guryahaasi marka masaajiddaa loo jeedaa marka doorka marka masaajidu ay ku leeyihiin qofkan hidaayadiisa iyo hanuunkiisa ayay aayaddu ku tusaysaa oo hidaayadii iyo nuurkiiba wuxuu dhex yaallaa guryaha alla amray in la kor yeelo xisan wa macnan labadaba in loo kor yeelo uu amray ayb amase in la yidhaha yuuqadu fii buyuutin yuuqadu waa la huriyaa fii buyuutin guryo xaggooda dhexdooda ayaa lagu huriyaa iftiinkaa iyo nuurkaa uu kasoo baxayaa guryaha ou adina allaahu alla ou amray an turfaca in la kor yeelo laba macnoba waa soo gelaya an turfaca yacnii in la dhiso masaajidii waay macnaha labaadna an turfaca xis macnawiyan in loo kor yeelo masaajidii waa in laga kor yeelaa waxyaabaha xunxun ugu daran oo laga kor yeelayo waa maxay marka shirkiga kow horta waa in shirki laga dheereeyo leanna ilaahay masaajid muxuu ugu talagalay wa ana almasaajida lilaahi falaa tadcuu maca allaahi axadan haddii marka masaajidda ilaahay keyrkii lagu baryo yaa sheekh fulaanow yaa hebelow yaa wax nasiiyow adaa saas ahow adaa kan ah wax uunan ahaynoo tilmaan ilaahay keliya un u ah haddii inta qof lagu dhoodhoobo oo meesha looga yeerto oo yacni shirkigaa lagu sameeyo akithnaa yaa fulaan iyo la yidhaahdo masaajidda macnihii loo sameeyey macno ka duwan waaye waana waxaa in masaajidda laga nadiifiyo lagana kor yeelo marka ninkii masaajid dhisayo oo ilaahay darti u dhisayo anfac ka rabow waa inaadan masaajidkaas makaninin una suurogelinin in ilaahay keyrkiis lagu caabudo haddii dadka shirkiga lagu baraayo oo masaajidii yacni laleeyahay ilaahay subxaanahu watacaala dad wax la leh oo cibaadada lalahaa jiro laleeyahay oo ama ha noqoto istiqaahadii ama nadarkii ama gowricii wixii ilaahay lahaa haddii cid kale loogu meeriyo masaajidii dhexdooda ama sifo alla lahaa lagu siiyo cid kale masaajidkaasi masaajid marka wixii laga rabay laga helay maaha waxaana laga yaabaa qofkiisu inuuba ku dambaaba hadduu sidaa yeelan maantana de masaajid badanaa diraarkaas iyo dhibkaas uun u taagan wuxuu leeyahay qof baan markaa yacni nin bid qof bidcoolo ahaan marka yacni aan aan yacni aan ka eriyaa masaajidka markaasaa waxaa laga yaabaa marka waxa uu leeyahay waa uga eryayaa masaajidka waaba shirkiyaan war marka adiga isu tur intaadan ninkan u turin ninkan adduunyada meeluu ka daydayanayaaye adiga laakiin ilaahay ka caraysiinaya ka waran oo maalin walba yacni awliya allahi adeeg iyo awliya allahi saanaad tahay iyo leh maxaa ka faa-iideysaa waxyaabaha marka aan ahayn marka shirki iyo foolxumo un aan ahayn awliyada ilaahayna berri waa kaa beri noqonaysaa maxaa yeeley awliyada ilaahay innaga nala caabudo maynan dhihin qur-aankana aayado badan waa kusoo marnay macnahaas leh maa kana libasharin an yu'tiyahu llahu alkitaaba walxukma walnubuwa huma yaquula linnaasi kunuu cibaada lii min duuni illah walakin kunuu rabbaaniyiina bima kuntum tucallimuuna alkitaaba wa bima kuntum tadrusuun waxyaabaha kale marka masaajidda laga dahiraya waa bidcada in laga dahiro way masaajidda oo wax nebi moxamed ku cibaadeysanin in masaajiddii la keeno shay haddii qofka la yidhaha warwaagii nebigu cibaadeysan jiray masaajidkiisa waxaan ma ka samey jiray maya hadday timaado ee maxaad adi maxaa looga sameynaa marka halkan waa in masaajidda marka bidcooyinkana laga dahiro laga nadiifiyo waxaa kaloo masaajidda laga nadiifinayaa macaasida shayga saddexaad waa in laga kor yeelaa oo masaajidda allah wuxuu ugu talagalay in lagu cibaadeysto maaha nin marka wax lagu hanto been in lagu sheego waxaa kaloo masaajiddii laga dahirayaa sidoo kale wixii ka hor imaanayo wixii loo dhisay haba iska banaanaadaan haddii la doono masaajidkii in qof badeeco iska dhigto iska naadsado uu yidhaah inta ayaa iga siiyey iyo masaajidda in wax lagu kala dhex gato waa la diiday masaajiddii in marka baadi lagu naadiyo waa la reebay waxaa la reebay masaajidda sidoo kale yacni in lagu qayliyo oo hadal adduunya lagula qayliyo bixaysu wax lagu aan lagu baran karin hadda marka teleefonadan iyo mobiladan iyaga hadda arrinkan dhib weynay u keeneen waxaad arkaysaa mararka qaar iska dhaaf waqaaxada meelay gaartay salaadii waa lagu jiraa waa soo galay qofkii safkii buu rabaa inuu soo haleelo taleefon baa usoo dhacayo inuu iska dhaafo taleefonkaa toban daqiiqa salaada kadib uu la hadla ma sameynayo xataa waxa uu ka hadlaayana daruuri ma u ahaa haddaad weydiisid taleefonkiiba uu qabsanayaa masaajidka dhexdiisu ku sheekeynaa salaadiina waa socotaa waa la tukanaa ninkaa waxaa laga yaabaa in ragcaad saa uga tagaan salaaddii inay ka tagtana waa dhacdaa iridaasuu taagan yahay marka maantana waxbuu isku xirxiraya weliba suuqa markaan joogno masjidkan oo kale waa badan tahay arrintaas oo kale ee darsigii marka la akrinaa lafteeda mobiladan qofka inta iskaga soo dhaco iscaaji dadka geliyo iyo iyo qofka inuu ku hadlo lafteeda oo uu cod dheer kula hadlo waxyaabahaas oo dhan waxay wax u dhibayaan masaajidda wixii loo sameeyey qiraa'at lqur'aan iyo tasbiix iyo salaad iyo in cilmi lagu barto diini ah yaa masaajiddii loo sameeyey waxaa kaloo ka mid a dadka laftooda wax ku akristo dhallinyarta jaamacadaha dhigtaan iyo kuwa iskoolada dhigto darsiga matalan socdo halkaasu wuxuu la fadhiyaa buugaaga ay la fadhiyaan hoos uma akhrisanaya xataa isaga keligii hadduu iska fiirsada dhib ma lahaateen laakiin waa qaylinayaan soomaalida labadii meel is-ag fadhisaba ma aqaan aniga waxa ay la qayliyaan sababta iyaga waa ismaqashii karaan hadalka sababta qof gadaale u maqashiinaya maxay tahay markaasay la qaylinayaan xisaabtii iyo wixii ay ku ceshanayeen masaajidii looguma talagelin in iskoolaadkan waxaa lagu dhigta lagu loogu soo ceshto ama lagu akhristo iyada ma loogu talagelin salaad iyo cilmigaa loogu talagalay haddii adiga marka wax akhriskaagu cilmigii iyo salaadii uu ka hor imaanayo waa lagaa celinaya haddaad kaligaa gadaal iska fadhiso intaad salaada sugayso hoosta aada wax ku akhrisanayso nabad waayo dhib male taa lama diidana laakiin dadka dhalinyarta maanta saa ma yeelaan masaajida qaar maqribka iyo cishaha inta udhaxayso bulaana ka yeerahay hataa haddaad banaanka marayso jabaq iyo bulaan baad maqlaysaa intaasuna waa dad wax ku ceshanaya dersi iskool iyo wax lamida mararka qaar lafteeda oo qaaftii loogu talagalay masaajidda mahaamtiisa ayaa loo isticmaalaa dadkaas aad arkay waxaa inay ku isticmaalaan matalan subxii oo kale masaajidka lacag oo kale ha ku socoto nalalka dambe in la demiyaa laga yaabaa ilaa dad ma joogaani waa baxayaan marka nalkiiu daaranaa buugu ku akrisanaa marka nalkan waqaf waaye qofka waqfayna wuxuu u waqfay in ama qur-aan lagu akristo ama masjidka uu ku intifaaco marka adiga intifaacan adou gooni kuu yahay maahan kii masaajidka loogu talagalay marka maaha inaad saas yeesho haddii nalkan daaran yahoo dad uga faa-iideysanayaan dee wixii loogu talagalay adiga haddaad maslaxadaada kale ku qabsataa dhibaato inaysan yeelanin baa laga yaabaa laakiin inaad adiga u daarato kaligaa maslaxadaas bis u daarato waa khatar bareysooyinka masaajidka ku yaalla haddana waxaad arkay mobailada kuwa gashanaya oo ku dabeysana meesha ku jaajgaraysana adiga maslaxad kuu gaara oo aan ahayn dacwo aan ahayn inaad marka ku samaysato yaa kuwa ogol nacam waqafkan ninkii baxsaday wuxuu u baxsaday saas haddii isaga uu yidhaahday dadka masaajidka jiifta iyo dhib male waa loo ogolaaday wax nabad dhib male nacam laakiin haddaan la dhihin in laga xalaal miirto teleefonkaaga meelo kale kusoo dabeyso masaajidka yaa haya keenin nacam waxyaabaha dhan marka waxyaaba waxay tahay la fududaysto laakiin khatar ay ka imaan karto nabiga waxaa kaloo ka mid a masaajidda waxa laga kor yeelaayo wasakda masaajidda nabiga sal ll ly slam xadiidka abi daawuud min xadiidi caaisha radia allahu canha wuxuu ahaa amara rasuulu llahi sal ll ly slam an tubna almasaajidu fi dduur wa an tutayaba wa tunadaf wuxuu amray nabiga sala allahu alayh wali wasalam masaajidda in laga dhiso xaafadaha la degan yahay si dadku ugu dukadaan meelaan la deganeyn masaajid laga dhisan lama rabo mashruuc lagu qaatan oo cid ku tukanaysaa aan jirin oo shimbiraha buulal u noqday oo iska wasaqaysan aad arkaysaa ninkii dhisay lacagta laga qaadana wuxuu u dhisay yani wuxuu ka rabaa ajir maxaa loogu dhisaa masaajid meelaan dadba deganayn an tubna almasaajidu fi dduur xaafadaha la degan yahay in laga dhiso wa an tudayaba in la udgiyo masaajidka lala carfiyo in la carfiyo maxaa kasoo horjeeda in la uriyaa kasoo horjeeda soo maha waa haddii carfinteeda lays amray urinteedu waa qalad kabihii oo ka da-ayo dhiiqa ka da-ayso haddaad intaad soo qaaddo ood garan weyso inaad xataa bac geliso adiga waxaa ka fakertay kabaha in lagaa xadaayo bis markaasaad waxaad dhiga dhigtay gogoshi wax yar kadib gogoshi waa soo ureen hadhowna markaa saas u fiirfiirinaa carradii iyo wixii uu uga tegay wax uu ka qabanayo male halkaas ku dhaqaaqa isaga haddii markaa laga yaabo waxyaabaha la yeelana inuu dhibsadaa laga yaaba iskaalsada wasakda badan dadka iyagana sidoo kale meesha ay ku istaagaan iskaalsadii waa wasak wuxuu la gelaa weysadii markay iyadoo wasak ah oo uu ku dhididay biyo ay sii taabtaan waa uraysaa nacam masaajidkii markaa ayuu la soo gelaa meeshii uu ku istaagay cid kuma sujuudi karto eesha intaasoo dhiba maxaa masaajidda loogu sameynaa nacam waa intudayaba waa kasoo horjeedaa waxaa kaloo ka mida lafteeda culimadu ay ka hadlaan nebiguna sal l slam uu yidhi man akala thuuman aw basalan aw kuraathan qofkii toon iyo basal iyo soo cuno falaa yaqrabana musallana masaajidaya usoo dhawaanin qofkii salaadiyo toban daqiiqo ka dhimanoo isa qas can qasdin oo basal iyo tuun usoo cunaa markaasuu meeshii soo istaagayaa dadki waa dhibsanaya nebigu sal ll slam wuxuu yidhi yow imaanin masaajidda limaada maxaa yeele waa la dhibsanaa qofkani urkii iyo waxyaabihii masaajidda laga dheereynayay ka mid tahay taasna shay la baneeyey hadduu saa yahay sigaarka ka waran marka qofka isagoo sigaar markaa soo cabeeyo masaajidka hortiisa kusoo tuuray ayuu soo gelayaa dharkii waa ka urayaa isagii afkiibuu kasoo urayaa sankiibuu kasoo urayaa xataa culimada waxay ka hadlaan qofka bakarka waxaan la yidhaha albakar bakarku waxaa weeyaan dadka cudurka qabo ee markaa afkoodu soo uraayo mar walbo oo si kastoo ay u cadaydaan xataa afku ur ounan deyneynin qofkaas iyagaa culimada waxay yidhahdaan jamaacada ma imaanayo gurigiisu isaga tukana leanna dadka inuunan dhibin darteed kii marka cudurka uu ku ahaabaa saas la leeyahay mid isaga sigaarkii soo cabaayo oo yacni balaayadii la imaanayo maxaad umalaynaysaa marka masaajidii marka wax badan baa u baahan in laga dahiro laga dheereeyo waxaa ka mid a ilmaha masaajid masaajidda waaweyn ee salaada gaaray ee irdaha masaajidka salaadda aan laga duka karin ee kabaha ka caseeyo ee aan laga tuka karin dadkiina ay kabti u dhiibayaan sababtoo a kabti inuu u ilaaliyo rabaa macno marka kabtaa uu lax jeclaysanaya haddaad u dhabagasho sha'nigeenna iyo xaalkeenna oo dhan waxaa weeyaan teenaan ka fakeraynaa bes masaajidka shuqul kuma lihin marka dadkii mar walba waa la yidhaha war ha u dhiibin ha u haddaan loo dhiibin aan loo dhiibi lahayn way ka tegi lahayn masaajidda berigii hore da dadka kabahan hadda tirada badan iyo waxaan maalkan iyo waxaan quruxda badan ma jiri jirin caseeye masaajid hortiis taagan dhif iyo naadir masaajid dhifaa laga yaabaa in lagu arki jiray hadda masaajid walbaa saasay uga buuqayaan u taagan yihiin kitaabna laguma akri karo mana lagu tukan karo waxaa dhan masaajidii anturfacadaas bay gelayaan qurtubina wuxuu ka bixiyey tafaasiil aada u dheer waxyaabahaas marka masaajidii in laga laga fogeeyo laga dheereeyo fii buyuutin misbaaxdaasi fii buyuutin guryo dhexdooday ahaatay guryaha oo adina allaahu alla uu amray an turfaca in la kor yeelo wayudkara in la xuso fiiha fi lbuyuuti guryaha dhexdooda ismuhu ilaahay magaciisa in lagu sheego ayb yusabixu waxaa u tasbiixsado lahu lilaahi alleh fiiha fi lbuyuuti guryaha dhexdooda waxaa ugu tasbiixsado bilquduwi aroortii iyo wal aasaali galabkiiba rijaalun baa ugu tasbiixsadaan ilaahay rag rijaalun marka la yidhi waxaa laga qaadanaa haweenku jumco iyo jamaaco maadaama iyaga aan laga rabin iyaga lama sheegin meeshaan leanna iyada waxaa u fadli badan gurigeeda inay ku tukato waana u bannaan tahay masaajid inay timaado oo nabigu sal ll slam wuxuu yihi laa tamnacuu imaa allahi masaajid allah addoomaha alle masaajidda alle ha u diidinina naagta masjid waa imaan kartaa laakiin waxaa u fadli badan gurigeeda ragga oo laa tulhiihim aynan mashquulinaynin tijaaratun ganacsi iyo tijaaro walaa beycun iyo beec can dikrillahi ilaahay dikrigiisa unan ka mashquulinaynin tijaarada iyo beeca gaar waxaa loogu soo qaaday qalbiga aaday ugu dhegan yihiin ee wixii kaa mashquuliyaba waa ka daran tijaaradii xalaasha ahayd haddii laleeyahay waryaynan kaa mashquulinayn dikriga alle lahwi iyo cayaar caadi ah maxaad malayna marka oo banooni iyo wax lamida dhaladaas la hor fadhiya un keliya maqribkii inaan la tukanin ceshihii la tukanin amaba haddii la tukadana gadaal la isaga dhiga ama isaga ciyaaridiisa lafteedaba in waqti ku dayacmo oo salaadii iyo markaa yacni maqribkii iyo salaadihii aan la tukanin waa dhibaato tijaaradii iyo beecii bannaanaa ayaa raggan waxaa lagu ammaanayaa inaysan ka mashquulinaynin ilaahay dikrigiisa wa iqaami salaati salaada oogiddeedana aynan ka mashquulinaynin tijaare iyo beec wa iitaa'i zakaati zakada siinteedana aynan ka mashquulinaynin yakhaafuuna waxay ka baqayaan oy ka cabsanayaan yowman maalin maalinta oo tataqallabu ay gedgadoomayso fiihi maalinka dhexdiisa alquluubu quluubta ay gedgadoomayso iyo wal absaaru indhaha ay gedgadoomayaan qiila waxaa la yidhi tataqallabu lquluubu maxay u gedgadoomayaan camaa kaanat calayhi fi dunya ayay ku gedgadoomeysaayo min ashirki waalkufri shirkigii iyo gaalnimadii ayb wa tanfatixu labsaaru indhihiina waa furmayaan min alaqdiyati daboolkii saarnaa adduunyada markii la joogay indhihii marka waa ka faydmayaa markaas waqiila waxaa la yidhi tataqallabu lquluubu bayna alkhawfi waalrajaa quluubtu waa gedgadoomaysaa maxay u gedgadoomay maalinta qiyaamaha rajo iyo waxay udhexaysaa iyo cabsi taksha alhalaaka naar soo cartamaysay arkaysaa halaag bay ka baqaysaa watatmacu fi najaati badbaadana waa quudaraynaysaa ayb wataqalubu labsaarina min howlihi maalintaa shidadiisa indhihii marka waa gedgadoomayaane walac walac bay dhahayaan meeshaa marka dee qiyaamihii banka marka la joogo aduu dadka jannada gelaya maad noqone dadka naarta gelaya miyaad noqone walwal baa jira walwal kaasay maalinkaa marka sidaa loo walwalayay ka baqayaan maxay marka sidaa ugu dadaalayaan oy cibaadaadka ula imaanayaan liyejziyahum ullahu alla inuu ku abaalmariyo axsana maa biaxsana maa shay kan ugu wanaaga badan inuu ku abaalmariyo camiluu ay sameeyeen wayaziidahum oo u kordhiyo alleh min fadlihi fadligiisana uu uga kordhiyo uga ziyaadiyo wallaahu alla yarsuqu waa arsuqayaa man axadkii yashaau uu doonayo bغyri xsaabi xisaab la-aan buu arsuqaya hada aakhiruhu wاllah aclam wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed